جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka suldaanka beesha hadama wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta isku horimaad u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan ridada ayaa ka dhacay magaalada beledweyn ee bartamaha dalka soomaaliya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta iyo bulshada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku guulaystay inay ka hortagaan fatahaadu webiga jubba ka sameeyey deegaan hoostaga degmadaas kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay sidii loo horumarin lahaa madaarista qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan kooxda riddada ayaa saxiixday heshiis ay isliibiyiinta kenya ku qaadanayaan kalluunka badda soomaaliya taasi beddelkeedana soomaaliya loogu soo dhoofinaya qaadka ka imaada kenya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sida warbixintan uu ku faah-faahinaya cali aadan cabdulaahi cali yare iyadoo shalay ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen deegaanka daarunimca ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa waxaa duleedka deegaanka alkowtar shil ku galay maleeshiyaad murtadiin farxad ah oo kasoo cararay deegaanka daarunimca iyadoona maleeshiyaadkaas ay la socdeen gaari cabdibile ah inta la xagiijiyey waxaa shilkaasi gaari ku dhaawacmay sagaal askari oo murtadiin ah oo dhaawacyadooda ay garaab yihiin kuwaas oo wada saarnaa gaariga cabdibilaha ah ee rogmaday sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay duleedka deegaanka alkowtar qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah dagaalkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka daarunimca waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu kusoo qaniimaysteen laba qori saddex habeen ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose iyadoo dagaalkaasi lagu dilay toban askari oo murtadiin ah laguna dhaawacay toddoba kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka suldaankii beesha hadamo sida warbixintan uu ku faah-faahinaya cabdiqani maxamed ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka tacsideeyey istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yareh suldaankii beesha hadame oo maalmo ka hor ku shahiiday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ina lilaahi maa akhad walahu maa acdaa kula shayin cindahu biajal musaman waxaan halkan taasiyo ugu daraynaa lana qaybsanaynaa xanuunka iyo murugada dadkaan qaraabada nahay aan ehelka nahay ee qabiilka hadamo guud ahaan gaar ahaan ehelkii iyo qaraawadii iyo ciyaalkii iyo qoyskii oo ka tegay ugaas cabdulaahi madyare ilaahay tabaaraka wa tacaala qabriga ha u waasiyo shahaadadana alla tabaaraka wa taala ha ka aqbalo waxaan sidoo kale tacsiyada u diraya halkan dhaqanka islaamiga ee soomaaliyeed oo dhaqan la ahaa ee ugaas la ahaa ee maaragtay ilaahay tabaaraka wa taala diintiisaas isku walaashanayeen ilaahay tabaaraka wa taala lena sabar iyo iimaan hanaga wada siiyo sidoo kale waxaan tacsiya u dirayaa wilaayada islaamiga ee bakool ee wilaayadiisa ahayd ku dhaqnaa waxaan leenahay iyagan ilaahay tabaaraka wa tacaala sabar iyo iimaan hanaga siiyo dhammaan waxaan leenahay ilahay tabaaraka wa tacaala hanaga wada kaalo bedel khayr qaban ilaahay tabaaraka wa tacaala hana siiyo qof waliba dunidan la keenay dhimashada wuu ku qoran yahay walaalkeenna wuxuu helay waa shahaado oo rasuulka alla tabaaraka wa tacaala wax badan tamaniyey oo dhahay waxaan jeclaan lahaa in la ii dilo liisoo nooleeyo markale liidio liisoo nooleeyo markale liidio liisoo nooleeyo sidoo kale ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljacel ayaa kula dardaarmay beesha hadame inay horey usii wado dadaalkii suldaanka reerka qaas ahaan hadama waxaan dhihi lahaa walaalkeen ogaaskeenna waxa loo dilay oo cadowga maaragtaa u ugaarsaday oo maaragta u dilay waa mabdicii u waday waa towxiidkii u waday oo allah tabaaraka watacaala harigiisa in la qabsado dadkan ay wada qabsadaan oo sacyinteedii ayaa loo dilay waxaan leeyahay marka insha allahu tacaala dariiqa asiga ah yaan laga laabanin yaan laydinka cabsi gelinin yaan laydinka turuturaynin waxaan insha allahu tacaala idin dardaarmayaa in maaragta aad dadaalkii meeshii kasii wadaan wixii laydinku bartay iyo ansaarnimadii iyo mabdicii laydinku bartay inaad meeshii kasii dhaqaajisaan oo ilaahay tabaaraka watacaala shareecadiisa difaacideedii iyo garab istaageedii marnaba aadan maaragtay qalqal idinka gelin marnaba aadan ka gaabinin insha allahu tacaala si deg deg ah insha allahu tacaala aad guntiga u xirataan bedelkiisana ilaahay tabaaraka wataala idiin fududay aad keentaan waxaan leeyahay waxa walaalkeen loo dilayne oo cadowga u beegsadayna waa dareemaysaan waa ku dhaqanka allah tabaaraka watacaala shareecadiisaas in la hor istaago alaafgambeeye ayay u dileen laakiin biidni illaahi ilwaaxid ilaaxad ma noqon doonto mana istaagi doonto waxaan halkan sidoo kale fariin ugu dirayaa dhaqanka soomaaliyeed ee islaamiga ah waxaan leeyahay walaalkeen ogaas cabdulaahi madyare waxa loo dilay waa mabda iyo towxiidkii aan ku ballannay waa wixii ilaahay tabaaraka watacaala aan beeca aan kula galnay waa wixii alla tabaaraka watacaala raaliahashidiisa aan ka rabnay maanta asiga xujadiina wuu gotay ilaahayna wuu oofsaday ilaahay wuu aqbalo dhammaan dhaqanka waxaan leeyahay yaan maaragtay la cabsanin yaan la welwelin mabda walaalkii ku dhintay waa wada dareemaysa nin walbow marada guntiga isaga dhig suldaan cabdulaahi maxamed yare suldaankii guud ee beesha hadameh ayaa maalmo ka hor ku shahiiday duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool waxa uu suldaanka ahaa tiir weyn oo ka baxay hogaanka dhaqanka qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenna kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaa si raxanraxan ah u soo gaarayay askar taa'ibiin ah oo garwaaqsaday inay duulaan ku yihiin shareecada islaamka islamarkaana falka ay ku jiraan oo arkay fal riddo ah ayna qayb ka yihiin xaabada uu murtad xashan sheekh ku shiday oo dagaalada ka dhanka ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya taa'ib axmed cabdi gaafo waa labiiy labaatan jir ku dhashay magaalada coosweyne wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee duulaanka diinadarnimada ah ku soo qaaday wilaayada galgaduud isagoo murtadiinta ka soo raacay magaalada muqdisho kadib markii uu la galay heshiis ah inuu gawaarida u kaxeeyo markii uu bilooyin ka tirsanaa safka cadowga allaah ayuu toobadkeen axmed fahmay inuu halis ku yahay naftiisa iyo caqiidadiisa kana hor yimid shareecada islaamka maadaama uu ku biiray safka gaalada wuxuu go'aansaday inuu isku soo dhiibo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kana toobadkeeno falkaasi uu ku dhacay ee gaalnimada ah waxaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuura xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoo toobada uu qabtay maamulka degmada wuxuu taa'ibkaani idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warramay falka riddada ah uu ku dhacay iyo sida uu ugu biiray safka cadowga bismillaah magaceegu waa axmed cabdi gaafow waxaan ka soo raacay nimankaas oo murtiyiinta xagga xamaraan ka soo raacay waxaan u soo raacay darawal ahaana darawalaan ahay oo waa ilahi soo heshiiyeen konton doolar igula soo heshiiyeen cadala gaari u geehayo gaarigiin cadalo geeyey cadala markaan keenay waxay igula sii ballameen haddana inay iga sii codsadeen inaan u geeyo haddana cadcadoy cadcadoyaan u geeyey cadcadoy markaan geeyey ismariraqaska badan kabacdi aalera loo soo gudbay axmed cabdi ayaa sidoo kale ka warbixiyey nolosha dhabta ah ee ka jirta safka cadowga iyo xaaladaha aadka u liitay ay ku nool yihiin maleeshiyaadka u adeega gaalada walaa nolol xunay ku jiraan walaa bariis burbuur oo cadaada oo biyo lagu kariya cunaan iyo bahalkii malay keligiisa wallaahi bilaa talaahi hadda waxaan qurxoonada oo dhiig ugu soo noqda markaan xaafadda habartii jooga inta dhiloo joogaba dhiig ugu soo laabto waxaan go-aan dambe ku gaara inaan meel ay joogaan ama meel ay diyaan kuliyan aan mar dambe aana tegin aan barqacad ka go-aansado wallah wallaahi raggaas aan arkay waaba rag jaad ii ka maqanyaaba haaba salaada haysadu waa soo imaanba rag afarcaas iska qiilayo salaad ay iska muuqanba waayaba wallaahi waa fiiriye raggaas waxaan dha ilaahay qabaana dhahaniyow rag diin u dhimaa uma ekeen markaan arkaaye haddii hal habeenta lasoo waraala laaya xataa rag jinno maaskueela uma ekayn wallaahi mid aan kusoo arkay noloshta xataa ka kabsamayd ma ku laabata xataa ismili ugu dambayntii taa'ibkan ayaa fariin baaq ah u diray askarta murtadiinta ah ee uu uga soo tegay sababka maleeshiyaadka riddada islamarkaana ugu baaqay inay ka soo baxaan safka murtadiinta iskuna soo dhiibaan wilaayaadka islaamiga ah nimankaas waa niman aada u xun wax ay faa'iida ay leeyihiin malahan wixii la joogo haddana ha ka soo tagaan oo ha ka soo walaayada isku soo dhiibaanaan leh walaa maskaxda laga xada ilmahaasna ha joogo anu waxaan dhihi lahay ka soo taga musala- muslimiintu islaamku u imaada wadankiina ka shaqaysta saasaan dhihi lahay taacibkan lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa ka mid noqonaya askarta taacibiinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo soo faarujinaya safafka riddada kana bari noqday murtadiinta dabadhilif ku ah soo duulayaasha ay hoggaanka u hayso kooxda uu hogaamiyo xasan gurgurte mahadsanid marwan isku horimaad u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan riddada ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in dhimasho dhaawacay ka dhalatay rasaas ay fureen maliishaadka riddada ee ku sugan halkaasi murtadiinta ku sugan halka loogu yeero xerada daraawiishta ayaa si daran u rasaaseeyey gaari ay la socdeen dad shacab ah kadib markii ay ka shakiyeen sida la sheegay rasaasta sida fulinimada leh ay murtadiintu ugu adeegsadeen gaarigaas ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo mid ka mid ah uu ahaa askari boolis ah halka qofka kalena uu ahaa mid ka mid ah shacabka magaalada beledweyne marka laga soo tago dhimashada waxaa sidoo kale falkaas ku dhaawacmay laba qof oo shacab ah inta la xaqiijiyey ma ahan markii ugu horreysay ee fal noocan ah laga soo diiwaangeliyo gudaha murtadiinta balse waa dhaqan joogto ah oo ay gaadiidka ay dadka rayidka ahba ku dhibaateeyaan dhanka kale shil gaari oo khasaare geystay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada mandheera ee gudaha dhulalka muslimiinta ay kenya xoogga ku haysato shilkan gaari ee si gaara kaga dhacay tuulo lagu magacaabo awaare iyadoona ay ku dhinteen saddex ruux oo shacab ah gaariga shilka gale ayaa ah nooca daabula rakaabka saacadii lasoo dhaafay ay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari ay ku dhinteen saddex qof halka shan xubnood oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa kasii horreeyay shil xooggan oo shantii bishan meey ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka berbera iyo hargeysa ee waqooyiga soomaaliya kaas ay ku nafuwayeen saddex xubnood halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen mahadsanid xaaris guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta iyo bulshada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku guulaystay inay ka hortagaan fatahaadu webiga jubba ka sameeyey deegaan hoostaga degmadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya webiga jubba oo mara degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa haatan soo rogay biyo fara badan kaas oo hadda khalkhal geliyey mustaqbalka beeraley fara badan kuwaasoo ku dhaqan gobolka gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada bu'aale guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale oo iskaashanaya ayaa bilaabay inay ka hortagaan dhowr iyo toban goobood oo uu webigu saacadihii lasoo dhaafay uu soo jabsaday waxaana ka mida goobahaasi tuulooyinka kale ah markabka banta huruufle farbitow kaskey afgooye bidi dhuujimo yaaqle iyo kuwo kale kuwaas oo hadda dhammaantood la afqabtay mid ka mid a howlwad deennada guddiga gurmadka fatahaadaha u qaabilsan degmada bu'aale ayaan kula kulannay goob ay shaqo culusi ka socotay oo ah meel aan sidaas uga fogeyn buundada degmada bu'aale waa ku dhowahay jasaak allahu khayr hadda saacan waxaan taagannahay waddada bundada ka baxayso agteeda ayaan ku jirnaa baalla ayaa xirayso meeshaa biyo ayaa ka soo baxay oo siimow ah biyahaasaan rabnaa haddii laa yidhahda inta aynan israacinin oo buurka wax ka dambeeya in aan ka hortagno aan baallada ku xirno intaa waxaa dheer ugu yaraan labayi toban goobood ayay maanta shaqa ka socotaa oo biyihii la xirahayaa webiga biyo aad u badan buu wadaa horta biyaha waxaa weyaan waxawaa biyuahu waa wax aad u ciidan badan oo wax bini aadamka maxaan ku dhahayay uu xakameeya waxyaabaha ugu adag weeyaan dhulkana waad og tahay sanadka hore webiga wuxuu aad u keenay bacaad ciid quman oo kale wax lagu xiraa la waayey meelo badanoo ka mid hadday biyaha ka baxayaan waxaa lagu xiray bacaad bacaadkaasaana keenaya bacaadka inuu gurmo oo biyihii uu hoos ka qodo taasaa keenayo dhulkii carradii madoobaaya wax lagu xiri lahaabaa aad yaa u yaraaday meelaha marka bacaadka lagu xiray baa inta badan waxay waxay ka imanayaan biyahaasay ka imanayaan guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ayaa haatan u diyaarsan inay si wada jir ah iyagoo kaashanaya allah uga hortagaan biyaha ka soo burqanaya webiga waxaana hadda muuqata dadaalkii uu sameeyey guddiga gurmadka ee ahaa midkii lagu xidhay dhammaan farihii iyo faafafkii webiga uu jabsaday laga soo bilaabo baar dheere ilaa degmada jamaame mahadsanid bukhaari kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayay sidii loo horumarin lahaa madaarista qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay degmada buqa'a qable ee wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay sida lagu horumarin karo madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayada hiiraan iyo sida ugu fudud ee ardayda ay ku shadlin karaan qur-aanka kariimka kulankaani oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo nuqabo dhallinyaro iyo guddiga madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqaqable intii uu socday kulanka waxaa laysku weydaarsaday talooyin iyo nasaa'ix ku aadan sida lagu horumarin karo madaarista waxbarasho gaar ahaan kuwa qur-aanka kariimka ee ku yaala wilaayada hiiraan insha allahu tacaala maanta meeshaan kulan ballaaran baa ka jira oo looga tashanayo si loo horumarin lahaa madaarista qur-aanka kariimka ah runtii waxaad ogtihiin qur-aanku wax loo dagaalamayo maanta naf iyo maal loo bixinayo waa qur-aankaas inuu hirgalo waxaan khayr ku leenahay oo akhri adduum aan ku liibaanayna qur-aanka qaabkaan u horumarin lahayn in muxuu ahaa aan ka tashanno arrintaasaana maanta isugu nimid farxad bay noo tahay in maanta shareecadaas ay ku hormartaa carruurteennis ay wax nooga barataa annaga oo isla fiirfiirinay meel fiicanna dhignay ee insha allahu tacaala ardayda hadda soo bixayso ee maanta kulankan looga tashtohay inay wax ku bartaan waa dadka in ay ayaga shareecada ku maamulaan loo baahan yahay loona ildheeryahay insha allahu tacaala macallimiintana koley khayraan ka rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale annagoo wadatashi diimeed maanta halkan iskugu imaadnay maktabka dacwada iyo macalimiinta guddigii dugsiyaalka ahaay ahna waalidiintii ilmahaas dhalay annagoo ka tashanayna sii diinta islaamka sidii loo horumarin lahaay cunugaada waxaas baranaa macalimiinka waxbarashadooda sidii oy wadatashigaasaan maanta meeshaan iskugu imaadnay inaan owlaaddeynii ku tababarno siday u xifdin lahaayeen u baran lahaayeen u xambaari lahaayeen u noqon lahaayeen kalaamka ilaahay xambaarsan waxaan isla fiirfiirinay dhowr qodob qodobka koowaad wadada ugu fudud ee lagu farbarto oo ilmaha farta ay ku baran karaan oo wax ku qoran karaan oo wax ku akhrisan karaan waxaan isla qaadanay in aan ka bedelno bugaagta haddaan wax ku barno ay noqoto inaan dib u soo celinno haddii ilaahay kuu roon yahay looxyadii ay fartii ku bartaan ilmaha iyo doorka guddiyada dugsiyada oo aanba aniga ka mid ahay iyo macalimiintii doorka ay ku leeyihiin maaragtay iyo qodobo kale marka qodobada maarata meesha lasoo bandhigay qodoba qodobka kale ayuu ka muhiimsan yahay ilaaha ku mahadsan noo suurageliyo inaan intaas isla qaadano intaasi kadib waxaa gabagabadii goobta kulanka laga akhriyey bayaan ku aadan qodobadii ay isla meel dhigeen dhinacyada kulanka yeeshay iyadoona sidoo kale goobta laga akhriyey talooyin ku socda waalidiinta halkan waxaa ka dhacay kulan wadatashi ah kulankaas oo ku saabsanaa dugsiyada qur-aanka kariimka sidee lagu horumarin karaa kulan qaatay maalin qodobadii laga niqaashayay kow wuxuu ahaa kayfiyada ugu fudud oo ilmaha lagu bari karo alqiraa'atu walkitaaba in wax qoraan waxna aqriyaan sidee uu ardayga ama ilmaheenna ay ku xifdin karaan qur-aanka kariimka ah xifdin sugan oo raasiq ah waa maxay dowrka ay leeyihiin guddiyada dugsiyada qur-aanka ka dhisan iyo mas-uulka ardayga markii uu madarasada joogo iyo markuumuusan madarasada joogin kulankaani ayaa qayb ka ah kulamo sidaan oo kale uga dhacay wilaayaadka islaamiga oo laysku weydaarsaday talooyin iyo nasaa'ix ku aadan sida ugu fudud ee lagu horumarin karo madaarista qur-aanka kariimka laguna kordhin karo aqoonta heerka waxbarasho ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir ugu dambayntiina kooxda riddada ayaa saxiixday heshiis saliibiyiinta kenya ay ku qaadanayaan kalluunka badda soomaaliya taasi beddelkeedana soomaaliya loogu soo dhoofinaya qaadka kenya suheyb cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya magaalada nairobi waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shir u socday kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda saliibiyadda ah ee kenya halkaasoo ay ku kala saxiixdeen heshiisyo fara badan oo dan gaar ah ay ugu jirto dadka kenyanka ah shirkani waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi barre oo isla toddobaadkani gaaray halkaas dhinacyada ayaana kala saxiixday heshiisye isugu jira kuwo amni ganacsi iyo sidoo kale kuwo lagu sheegay waxbarasho wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya murtad fiqi ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku faahfaahiyey heshiisyadaas wadahadal shirkii saddexaad ee wadajirka iskaashiga labada dal ee kenya iyo soomaaliya wafdiga soomaaliya runtii waxaa ugu weyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo maantay na soo gaaray calaa sharafihiina lagu saxiixay arrintan iyo wafdiga kenya oo wasiirada ay joogeen wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirka ganacsiga wasiirka duulista hawada wasiirka waxbarashada xaggeenana waxaa joogay wasiirada dhigooda intaas mar hore ayaa lagu soo ballamay laakiin kani wuxuu ahaa kii mid daba jooga heshiis ay gaareen labada madaxweyne sanadkii hore halkan ay ku gaareen oo arrimo ku saabsanaa marka qodobada ugu muhiimsan oo maantay halkan lagu qaadaadhigay waxay ahaayeen saddex qaybood ayay xoogga saarayeen mid ka mid ah waa arrimaha dibadda iyo arrimaha amniga oo qodob ahaa kan ku xigana wuxuu ahaa dhaqaalaha iyo ganacsiga kan ugu dambeeyana wuxuu ahaa arrimaha bulshada marka dhammaan waxaa heshiiska hadda lama wada tixi karo laakiin qodobada ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo in ganacsigii la isku furo oo malayga soomaaliya iyo kalluunka badda soomaaliya oo ilaahay nagu marnaysta khayraadkaas in albaab cusub loo furo kulankan ayaan ahayn mid uu cusub yahay qodobadiisa balse wuxuu dhammaystiro uu ahaa heshiis ay sannadkii hore gaareen madaxweynaha dowladda kenya william ruuto iyo murtad xasan gurguurte kaasoo dhigayey in soomaalidu ay soo dhoofsato qaadka taasbeddelkeedana kenyaatiga ay qaataan kalluunka dhex ceegaaga baddeenna heshiiskaani ay kala saxiixdeen xukuumadaha muqdisho iyo nairobi ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo toddobaadkii hore shir ka dhacay xerada xalane ee magaalada muqdisho ay ka soo qayb galeen in ka badan boqol ganacsato ah ee ka socotay waxa loogu yeero ururka dhaqaalaha ee bariga afrika ganacsatada ka socotay kenya ayaa madasha ka sheegay inay doonayaan kalluunka soomaaliya tallaabadaasoo hadda u muuqata mid u noqon doonta dhaqangal dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo xoog ku haysataa qaybo ka mid ah badda soomaaliya ayaa markaan iyada iyo shacabkeeda waxay u soo jeesteen sidii dhankooda ay u guran lahaayeen khayraadka ku dhex jira baddeenna ee ay baylahda ka dhigtay kooxda riddada soomaaliya marka laga soo tago heshiiska ay dhinacyadu kala saxiixdeen dhanka kale murtad kulanajiis oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka riddada ee nisa haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in lacag malaayiin ah ay ku baxday safarka murtad xamse cabdi barre iyo wafdiga la socday ay ku tageen nairobi in ka badan afartan ruux ayuu sheegay in xamse cabdi barre uu sii kaxaystay ayna ka sii horeeyeen la taliyayaal iyo xubno kale oo ujeedkoodu ahaa inay nairobi u dalxiis tagaan isagoo lacagta guud ee ku baxday shirkaasi ku sheegay ku dhowaad laba milyan oo dollar xilli qasnadda nidaamka riddada ay ka sheeganayso dhaqaale la'aan booqashadii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa waxay bulshada soomaaliyeed uga dhigan tahay safar lagu burburinayo qaybo ka mid a dhaqaalaha dalka soddonkii abriil waxaa muqdisho ka dhoofay shaqaale gaaraya afartan qof oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo ka ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxaa muqdisho laga diray diyaarad ay saaran yihiin la taliyayaal aan taladooda lagu liibaanin agaasimayaal ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare xamse ciidan iyo shaqaale lixdii mey ra'iisul wasaaraha dalka golihiisa wasiirada iyo saaxiibadiisa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa diyaarad iska buuxiyey iyagoo daba socda saaxiibadii hore loogu diray nairobi halkaas oo hoteelada ugu qaalisan lagu kiraystay iyadoo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda ayba markiiba u dalxiis tageen beeraha iyo goobaha kafayga lagu cabo taasoo ka tarjumaysa micno yaraanta iyo tayaxumada xukuumadda sahayda safarka oo ay ku jirto lacagta lagu fuliyey heshiisyada ganacsi ee qayb ka ah ujeedka safarka waxaa lagu burburiyey lacag ku dhow laba milyan oo dollar iyadoo aan ognahay xaaladda dhaqaale iyo duruufaha kala duwan ee bulshada haysata sida ciidanka dadka roobabku ay saameeyeen iyo dadka kale ee gargaarka sugaya ayuu yidhi murtad kulanajiis madaxda kooxda riddada soomaaliya ayaa safarada ay ku aadaan dibadda mar kasta waxay ku qarash garayaan lacaga malaayiin dollar ah murtad xasan gurguurte iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladdiisa ayaana lacaga malaayiin dollar ah ku qarash gareeyey safaradii ay galeen labadii sane ee lasoo dhaafay xilli nidaamka dhaqaale ee kooxda riddada uu aad u liito qasnadda dhaqaale ee xukuumaddiisana ay faaruq tahay aad buu u mahadsan yahay suheyb warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan mid ka xiga ayaa noo ballanaa insha allah inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu